جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي بسم الله الرحمن الرحيم waa talaado toddobiyo tobanka rabiicul awal sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahinno dheeraadaha ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiyey weerar qorsheysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho mucaaradka dowladda xabiishida itoobiya ayaa kasoo horjeestay dagaalka abey axmed uu qorsheynaya inuu ku qaado dalka elitaria maamul goboleedka gaalaraaca ah ee puntland ayaa magaalada garowe ee gobolka nugaal ku qabtay xaflad lagu soo dhoweynayo xarika jarka biyo xireenka alnahda maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeya dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullaay fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ayaa ka faa'iidaystay sekada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qeybisay wilaayada جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عودي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي waxaad dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo haatanna kusoo dhowaada warkaas oo dhammaystiran faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha murtadiinta lagu gaarsiiya weerar qorsheysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa xog dheeraada laga helayaa howlgal qarax ah oo habeenkii xalay ciidamada mujaahidiintu ay la beegsadeen bar kontarool oo maleeshiyaadka riddadu ay ku leeyihiin isgoyskaas hoose ee degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay afar askari oo murtadiin ah oo laba xaaladooda garaab ay tahay dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen kolayo maleeshiyaad murtadiin gaar ahaan kuwa bangarafta ee maraykanka uu tababartay qaraxa waxa uu si gaara kaga dhacay duleedka deegaanka bariire waxaana lala eegtay maleeshiyaad lug ah oo kasoo baxay belidoogle dhimashada inta la xaqiijiyey waa hal askari oo murtada dhaawacna waa laba askari oo isla murtadiinna mucaaradka dowladda xabashida itoobiya ayaa kasoo horjeestay dagaalka abey axmed uu qorsheynayo inuu ku qaado dalka elitaria sida warbixintan uu ku haya khaalid xasan wadanka ethoobiya waxaa looga durbaantumayaa dagaal kama dambeys ah oo dowladda xabashidu ku doonayso inay ku qabsato mid ka mid ah dekadaha ugu muhiimsan ee geeska qaaradda afrika islamarkaana ku taal biyaha badda cas warka ka imaanaya ethoobiya ayaa sheegaya in nidaamka federaaliga abiy axmed uu qafaal iyo ciidameen ka bilaabay ismaamul goboleedyada si lamid ah dagaalkii uu nidaamku u qaaday ismaamulka tigre ee dhaca waqooyiga ayuu bilaabay ciidan urursi iyo kicin bulsho oo guud dhammaan mas-uuliyiinta xisbiga talada haya ee b b ayaa lagu amray inay ciidamo ka ururiyaan gobolada ay ka taliyaan ayna boqolaal kun oo askari ku wareejiyaan taliska guud ee ciidamada xabashida jawaar maxamed oo ah siyaasi caanka ah ethoobiya ayaa bartiisa x ku faafiyey qoraal ugu xog waramayo kulamo qarsoodi ah oo isbuucii lasoo dhaafay ay yeesheen madaxda ismaamulada oromiya iyo soomaali galbeed kuwaas oo ay uga arrinsanayeen isku diyaarinta dagaal weyn oo ethoobiya ku qabsanayso dekada casab ilaa wareedyo ayaa sheegay in madaxda labada maamul ay ka arrinsadeen sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen dagaalka casab mas-uuliyiin ka tirsan dowladda xabashida ethoobiya ayaa sheegay in islamarkii la furo biyo xidheenka alnahda uu bilaaban doono duulaanka magaalada casab sirdoonka dowladda eritariya ayaa isna helay xogo daqiiq ah oo ku saabsan duulaanka uga soo wajahan dhanka abiy axmed kumanaan maleeshiyaad liyu booli soomaali ah ayaa la filayaa in xaabo looga dhigo dagaalka dhex mari ethoobiya iyo eritariya mahadsanid khaalid maamul goboleedka gaalaraac ah ee puntland ayaa magaalada garowe ee gobolka nugaal ku qabtay xaflad lagu soo dhoweynayo xarika jarka biyo xireenka alnahda maamulka ashahaadaladirarka puntland ayaa shalay magaalada garowe ku qabtay xaflad lagu sheegay mid hordhac u ah munaasabadda xarika jarka biyo xireenka itoobiya ay ka hirgelisay webiga niil oo sida la sheegay dahfurkiisa uu ku beegan yahay maalinta beriya kusimaha xafiiska itoobiya ay ku leedahay magaalada garowe ayaa soo qabanqaabiyey xafladan goobjoogna ka ahaa waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka riddada ee puntland kuwaasoo dhammaantood soo dhoweeyey biyo-xireenka itoobiya uu muranka badani ka taagan yahay ee alnahda murtad cabdi faarax saciid juxa oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka puntland ayaa si weyn u boogaadiyey mashruuca itoobiya wuxuuna goobta kaga dhawaaqay lacag kun dollar ah oo uu sheegay inuu ku darsanayo mashruuca biyo-xireenka itoobiya jenaraal siciid maxamed xirsi oo ku magac dheer siciid dheere oo horey usoo noqday taliyaha maleeshiyaadka riddada ee kooxda villa soomaaliya iyo sidoo kale kuwa puntland oo isna madasha ka hadlay ayaa sheegay in walaalkooda koowaad uu yahay itoobiya islamarkaana furitaanka biyo-xireenka itoobiya uu la mid yahay mid laga hergeliyey magaalada garawe marka walaalka koow aan leenahay iska daa puntland ka sogo soomaalida maanta haddii haddii caqli talinayo walaalka koowaad waa etoobiya aan leenahay innaga haddaan reer puntland nahay walaalka sii koowaad koowaad waa etoobiya waa etoobiya wey marka waa dalkaagii marka si gaara waa annaga dhaamka uu noo yahay oo dhaamka waa iyagoo gorow laga sameeya dhaam oo kaleeto ayuu maanta noo yahay dhaanka laga furayo maxaanku dhahay weliga maxaanku dhahay abay abay harada taano yuu ka rogmadaa weliga abay yuu ka rogmadaa qaarna wuxuu rogmadaa dhanka suudaan oo biyir neyl neylka ayuu ku darmadaa qaarna xagga usoo rogaa usoo rogmadaa waaweliga abay ayuu noqdaa marka biyaha badan hadda commenta ka bixin maayo ma neyl bay ka yimaadaan mise ay ka tagaan blue neyl blue neyl baa la yimaada taariikhdu way dheer tahay waxba ku dheeraan maayo laakiin walaalkeen rasmiya cadaawada hadda dadka qaar wadaan waagii bay xasuusnaayeen madaxeeda salaase iyo hadallada ka soo yeeray murtadiintan ayaa imaanaya xilli dhanka kale uu magaalada adisababa gaaray madaxa kooxda riddada soomaaliya xasan sheekh maxamuud halkaasoo ay ka socoto qabanqaabada xafladda daahfurka biyo-xireenka alnahda oo si weyn ay uga soo horjeedaan dalalka masar iyo suudaan maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee bacay ayaa soo gebagabeeyey tartan cilmiyeed u dhexeeya dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullaay waa kan bashiir muxiidiin abu ayman هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء wuxuu ahaa tartan xiise badan oo u dhexeeyay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullay waxaana kooxaha tartamaya loo qeybiyey afar majmuuco oo kale ah asmaa binta abibakar sawda bintu samca saynab bintu jaxsh iyo majmuucada kale ee safiya bintu xuyey mid laba majmuuco ayuu loolan adag u dhex maray ugu dambeynna waxaa fiinaalka isugu soo baxay labada majmuuco ee kale ah sawda bintu samca iyo majmuucada kale ee matalaysay saynab bintu jaxsh waxaana dhex maray tartan xiise badan oo aad u soo jiitay dhammaan daawadayaasha maadaama uu ahaa kama dambayska tartankan agaasinkiisa uu lahaa maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee baay ka hor weydiinta su'aalaha majmuuco kasta waxa ay soo bandhigtay shucuurkeeda iyo qaabka ay ugu diyaarsan yihiin tartanka fiinaalka bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa man laa nebiya bacda haddaan ka hadla shucuurkeyga aad iyo aad ayaan u faraxsanahay maadaama ee musaabaqo ay noo jirto waxaan rajaynaynaa guul insha allah hadduu ilaah yidhaahdo macalimiinta iyo maamuladan waa u mahad celinaynaa ilaahi subxaana watacaala miisaanka xasanaadka u saaro camalka khayriga ay wadaan ilaahi subxaana watacaala waxaan ugu baryaynaa inuu ikhlaas ooga dhigo waxaan rajaynaynaa insha allah guul hadduu ilaaha yidhaahdo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu eed eedaan ka faraxsagna ilaahay guula ku rajayaan insha allah
tartankan oo lahaa xamaasad iyo xiiso gelin gaar ah maadaama markan ay guddigu aad u soo adkeeyeen su-aalaha si loo kala saaro labada majmuuco ee tartamaysa sidan ayuu u socday tartanka bismillaah su-aashii saddexaad ee musaabaqada dhanka majmuucatu suudan oo noqonaysa su-aashoodii labaad waxay u dhacaysaa sidatan maa macna al iimaan iimaan micnihiisa muxuu yahay waan filayaa su-aashiinad fahamteen وعاد كسر جاب عيلي طنطان إن شاء الله هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء bismillaah magacaygu waa sawdax caadi salaad waxaan ka socdaa majmuucatu sawdax waxaa la tartamaya majmuucatu zaynab su-aashan jawaabtaas haddaa isku dayo al-iimaanu huwa alictiqaadu bilqalbi waalnutqu billisaani waalcamalu biljawaarix bismi illaah su-aalii oo la weydiiyey majmuucatu sawda bintu zamca oo haytii mal iimaan su-aalaas jawaabtiye waa jawaab sax ah saas daraaddeed mibaa ka guulaysideena laba derajado allahu akbar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anoo magacay leerow nuurto maxamed cali majmuucatu zaynab bintu jahash majmuucatu sawda haddii aan iskaday su-aalni weydi jawaabtiye al asad waalfiilu su-aalii oo la weydiiyay majmuucatu zaynab binti jaxash su-aalaas jawaabtii waa jawaab sax ah saas daraaddeed mibaa ka guulaysideena laba derajado allahu akbar
intii ay socdeen su-aal weydiinta ayaa waxaa kelimaad gaara la siinayay kasoo qaybgalayaasha tartanka iyagoo talooyin dhaxalgala u jeedinayay hooyooyinka ka qaybgalaya tartanka iyo kuwa ka maqan intaba waxaan allah subxaana wa tacaala oga mahadinaynaa mahad aada u ballaaran aan lasoo koobi karin in aan maanta arkayno in haweenkii muslimaadka ay ku tartamayaan aqoontii diintoodii dabcanna aan u jeedno tartanka iyo heerkuu la-egyahay iyo su-aalaha laisweydiinay iyo say u kala duwan yihiin iyo say u sheegayaanba horta arrintaa wax ilaahay looga mahadiyo waaye allah ku mahadsan waana waxay cagsi ku tahay wax ay isku dayaan cadowga inay mujaahidiintu ku dhejiyaan oo ah in gabdhaha muslimaadka ay mujaahidiinta ka hor istaagaan waxbarashada arrintaasi cagsi ku tahay madrasada alfurqaan qaybteeda kibaarka oo tacliimulkibaar ah hadda tartamaysa sidaan la socdo magaca kibaarna waxaad ka dareemaysaa ma aha caruurtii yareereyd hadda wax tartamayo saan ognahayna badanaa dadka markay da noqdaan ama ay weynaadaan waxay aad maxaa lalaha waxaa aada u dhiba waxbarashada iyo la socodkeeda waxbarashada waa shay aada u dhib badan oo shaydaankan uu dadka ku dhibo maadaama uu aqoonta shaydaanka cagsi ku yahay uu aada uga soo horjeedo aaduu maxaa la yihahda dadka uga horkeenaa waxbarashada waa shay aada u dhib badan qof waxaad arkaysaa kuleel walba uu ku sabri karaa laakiin waxbarasho inuu ku sabro ay adagta marka haweenkii muslimaadka oo waxbarasho u soo baxay iyagoo mashaaqishii guriga ay haysato khamiisi jimco fursaddii ay heli lahaayeen maxaa la yidhaahdaa ay waxbarasho soo aadeen waa arrin aad loogu farxo waxaan aad ugu mahad celinaa idaacadda islaamiga andalus runta idaacaddu waa macalin marka anigu waxaa leenahay shukran liidaacadda andalus alislaamiya oo runtii maanta kamu ka soo dhalaashay doorkeedii laga rabay inay mujtamaca towjiihisa idaacadda andalus runtii kaalinta ay qaadinaysan kaalin aad u weyn waaye idaacaddeenna waxay ka shaqaynaysaa khayrka iyo wanaagga mujtamaca ay towjiihinaysaa waxaad tihiin almucalim alwaxiid oo codkiisa meel kasta gaarsiini kara shukran jazaakum allahu khayr waxaa lagu wadaa in la abaalmariyo majmuucaadkii kaalmaha hore ku soo baxay tartan cilmiyeedkii sanadkan kunafarboqoltoddobayoafartankii hijiri loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ويشنف الأسماء ويشنف الأسماء وردينة تهفو وردينة تهفو لتجدد الإمتاع ugu dambeyntiina fuqarada iyo masaakiinta ku dhaqan deegaan hoostaga degmada xudur ayaa ka faa'iidaystay sakada xoolaha nool oo wilaayada islaamiga ee bakool ay ka qaybisay wilaayada sida warbixintan uu ku hayo cabdiqani maxamed maktabka sakada wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa saacadihii lasoo dhaafay lixdan qoys oo fuqaro iyo masaakiin isugu jira ah sakada xoolaha nool ugu qeybiyey deegaanka yokoyow ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur fagaare ku yaala deegaanka ayaa laga qeybiyey boqolaal neef oo ari ah kuwaas oo si weyn ay kaga faa'iidaysteen dadkii loogu talagalay aleew isaa aleew dheere may waha geeke may roogne intii mujaahidiinta aragdeeda irin zakawaad eh lakateelay lanwelba aragdeeda intii tuuladan intii haniigwejahan dhong aragdeeda irin leenteeli aragdeeda minshan wenay lisi ya geeka eed farasana ilaahee kamahasan aragdeeda mujaahidiinta ayaa khayr alisi ayaa aragdeeda yaa kamahadyaana ilaahay guulsansi
magaay bemid kuleelaro waa farbuurada lugaya alxamdulilah ilaahay kamahadee maalinta walajaaidiinta shagnaa furinaya fuul ilaahay kamahadsan alxamdulilah naxariis ilaahay weynaha muslimiinta garabta guulisaar haa magaaday doon murow seena leere miilaan kuqooy hooguru ilaahay kijinaaya wiilkooya yakoy ilaahay mahadle harakada al-shabaab iyo waliinsiiday hoolashanne firin yahe mahadda ilaahay iskule iyo iskule warkaysaasu walaalay heli insha allahu weli fare kama qodnaa waxaa maalmaha soo socdaa degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayada abakool lagu wadaa in laga qeybiyo xoolaha sakada ee sanadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijiri aad buu u mahadsan yahay cabdiqani warbixintiisa waxay u dambeysay warkii fiidnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doono hadduu rabbi idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu